guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaalka qaranka oo weheliyayana guddoomiyaha gobolka togdheer xogayaha dowlada hoose ee degmada burca madax ku dareertay hay-adda soos iyo taakulo ayaa si rasmiya ka daafuray magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer mashruuca walhasaaro kuula ka fuli doona kaamamka barakacayaalka sioneska filanaadan dadka ku noola kaamamka togdheera mashruucan daafurkaya welibaa ku qeyb galaya gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaalka qaranka oo yoosku ka hadladaayan hay-adda soos iyo taakulo yaala ku fuli doona kaamamka barakacayaalka ee durudur iyo caqilyare ee magaalada burca waxaana ku mid ee mas-uuliyiintii ku qeybgalay mashruucan iyo ku hadaleenga muhiimada yeanlata dadka danyarta ee ku noolan kaamamka sidii oon ku faa'iidaysada lahayenga mashruucunga beerashada hababka casriga ah loo adeegsado si wax loogaga bedelo nolosha dadka danyarta ah ciis waxa weeyaan suurtagalnimada in hababka beerashada casriga ah wax lagaga bedeli karo nolosha dadka gaar ahaan dadka ku nool kaamamka iyo barakacayaasha mashruucan muddadiisu waxay socon doontaa waa tijaabo muddadiisu waxay socon doontaa laba sano mashruucan ujeeddooyinka ugu waaweyn ee laga leeyahay waxa weeyaan waxa ka kowka ah in dadka wax la baro oo iyaga la baro sidii ay wax ula soo bixi lahaayeen halkii ay iyagu sugi lahaayeen in wax loo geeyo inay iyagu wax la soo baxaan maantana dee lacagtan hoo waxa ka wacan wax la soo bax maanta maalin nooga farxad badan tahay ma jirto maxaanku idhaahdaaye aad iyo aad iyo aad iyo aad baanu u soo dhowaynaynaa mashruuca hay-adda taakulo iyo soos waxaanu leenahay idino aad iyo aad baanu idiin salaamaynaa soo kordhiyo mashruuca waxyaalo badanoo kaleaanu idinka sugaynaa waa soo dhowaynaynaa daafurka nolo daafurayo mashruucan dee mar horena dhowr bilood ka hor baa mashruucan dee hay-adu noola yimaadeenoo barnaamijkeeda noo sheegay maanta mar haddii dee guddoomiyaha iyagu uu noo daafurayo jaamacad ahaan waanu soo dhoweynaynaa mashruuca jaamacaddu waa aqoontii gobolka hogaaminaysay researchiska iyo cilmi baadhista guddoomiya waxaan kaloo kuu sheegayaa inuu ku yaallo sir testing laboratory laboratoriga somalilan ugu weyn ee lagu taskareeyo tayada siirka tayadiisa sida wax loo beerayo xanuunada ku dhacaa waxaasoo dhan waanu idinka taakulaynaynaa diyaar baanu idinla nahay horta wax lagu farxo wey mashruucani labadan degsiibe ilaahay maanta siiyeyna inay ka faa'iidaystaan oo ay tadawur sameeyaan oo ay ummadda kale kaga dayato waa shay aada muhiima waana wax la soo waxaynu soo maray waxyaabaha ugu wanaagsan sida guddoomiyaha jaamacaddu sheegayna waxbeerashadu waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagaga baxo baahiyaad badan ka wasaarad ahaan anagoo hirgelinaynaa waxa weeyaan waxaan u taagan lahay inaan kor u qaadno waxweyaan waxsoo saarka waxweyaan dhulka runtii dhulkeennu waa dhul aad u dihiin ku habboon inay wax walba ka bixi karaan runtii dhulkan haysanno iyo sidaynaan waxaweyaan xogla soo bixin waxa weeyaan laba shay oo waxweye aad u kala fog